cumarow waa mahadsan tahay afar iyo labaatankii saaca ugu dambeeyay magaalada baydhabo inkastoo xaaladeedu ay ahayd mid yeedho degan haddana aroor jira saacka waxaa ka bilowday dibadbaxyo aada u xoogan oo ay dhigayaan taageerayaasha wadaadka sheekh mukhtaar rogow cali abu mansuur oo khamiistii lasoo dhaafay dowladda federaalka soomaaliya ay kasoo xirtay magaalada baydhabo iyadoo tan iyo intaa wixii ka dambeeyeyna magaaladu ay ka dhacayeen dibadbaxyo xoogan oo looga soo horjeedo ficilka dowladda soomaaliya ay kula kacday wadaadka sheekh mukhtaar rogow cali abu mansuur wararkii ugu dambeeyey ee hadda naga soo gaaraya baydhabo waxa ay sheegayaan in dibadbaxyo aada u xoogan ay saaka ay ka dhaceen ilaa haatanna ay soconayaan oo ayna jiraan waawaanay wadaan qaar ka mid a odayaasha iyo waxgaradka ku nool magaalada baydhabo kuwaasi oo doonaya in iyagana xaal ay ka gaaraan arrinta la xiriirta rabshadaha hadda ka soconaya dhibaatooyinka laga cabsi qabo inay kasii xoogeystaan dibadbaxani waxa uu kaga duwan yahay kuwii maalamihi hore dhacayay waxaa lagu soo waramayaa in maanta la gubay geerish ay ku harhaysan yihiin baabuur ay leeyihiin dad rayid ahi waxaa sidoo kale jirta in ciidamada iyo sidoo kale dadka shacabka ahi ay isku horeymaad xoogan oo ku dhex maray magaalada iyada oona jirto in dadka aysan ka gabanayn xabad itaa lagu ridayo taasinana ay muujinayso in dhibaatadu ay sii xoogeysatay ku-sigaha madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdiqaadir shariif sheekhulle maye waxa uu isagu dhowaan mar warbaahinta la hadlayay uu sheegay in arrintani ay tahay mid nasiib darra ayna wadaan shakhsiyaad gaara uu ku tilmaamay kuwo qaswadayaala loona baahan yahay in la dejiyo mukhtaar rowna arrintiisana looga joogo dowladda federaalka soomaaliya oo ay horey heshiis ula gashay oo heshiisyada dowladda ay la gashayn ay og yihiin oo keliya mukhtaar iyo dowladda dhexe waxaa sidoo kale jirta qaar ka mid ah xildhibaanada ku sugan magaalada baydhabo ee koonfur galbeed ee soomaaliya iyagana qudbooda sheegaya in aysan garan karin halka ay waxa ka bilaabaan maadaama aysan jirin cidda dhegaysanaysa hadaladooda taasina ay tahay dhibaatooyinka hortaagan in howlaha iyo sidoo kale gurmadka ama dadaalka la doonayo in lagu xasiliyo magaalada ay noqon karto mid kasii darta waxaa sidoo kale cumar wuxuu si mudan in muddo shan maalin oo keli ay naga xigto doorashada ama afar beri oo keliya ay naga xigto doorashada madaxtinimada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo la filayay inuu ka qayb galo wulaadka sheekh mukhtaar rubow haatan maxbuus kuwa muqdisho iyo sidoo kale musharaxiin kale inkastoo odayaasha iyo salaadiinta koonfur galbeed shalay ee war ay soo saareen ay ku codsadeen in doorashada dib loo dhigo haddana waxaa jirta guddiga doorashooyinka maamulkaasi in ay dhici doonto doorashada aysan dib u dhici doonin oo waktigii looga talagalayna ay dhici doonto oo ku aadan arbacada soo aadan oo sagaal iyo tobanka bishan ay ku astaysan tahay inkastoo ay odayaasha iyo qaar ka mid a waxgaradka ay sheegeen in sababta ugu weyne dib looga dhigay ay ka mid tahay geeridii mid ka mid ahaa mudanayaasha baarlamaanka koonfur galbeed ee shalay ay ku timid kaasi oo ah guddoomiyaha amniga baarlamaanka koonfur galbeed oo xeriga isagoo qudhiis uu doonayay inuu dadka kala hadlo arrinta ka soconaysa baydhabo halkaasi lagu qaarijiyey sida ay sheegayaan dadka ku sugan baydhabo xaaladdu sidaas ayay maraysaa saaka welina waxaa socda dagaallo ballaaran oo ku aadan in waxa laga qabto xaaladda magaalada baydhabo waxaa xusin mudan cumarow in ay jiraan in beesha caalamka ay war ay ka soo saartay arrinta la xiriirta rabshadaha ka soconaya magaalada baydhabo ay codsatay in si deg deg ah loo xaliyo khilaaska lana dejiyo xaalada ka taagan magaalada baydhabo loona baahan yahay in arrintu ay tahay mid looga baahan yahay in si deg deg a wax looga qabto dalalka ugu waaweyn arrintaasi ka hadlo haddii hal iyo laba aan kasoo qaato waxaa ka mid ah maraykanka kenya uganda canada norway iyo sidoo kale dalal kale oo kamid ah caalamka kuwaasi oo dhammaantood dalbanaya in la dejiyo magaalada baydhabo xaalada haatan ay ka jirto oo ku aadan in aan waxba aan in aysan sii soconin rabshadaha hadda soconayo loona baahan yahay in la dejiyo shacabka sidoo kaleeto cumar waxaa jirta war ka soo baxay ciidamada nabad ilaalinta midooda africa hogaankooda ugu sarreeya ee ku aadan warka sheegaya in ciidamada midooda africa amisom ay iyagu kaalin ay ku lahaayeen soo qabashada mukhtaar row cali abu mansuur ciidamada ethoobiya ee soo qabtay la sheegay inay ka tirsanaayeen ciidanka ka tirsan kuwa midooda africa amisom ee nabad ilaalinta ku jooga kadib markii shalay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya la baxay badbaado qaran ayagu ay sheegeen in ciidamada nabadilaalinta midooda africa amisom ay ka gudbeen xadkii looga talagalay ayna sameeyeen xadgudub ku aadan in xuquuqihii looga baahnaa ay ka gudbeen ayna sameeyeen wax ka baxsan bani aadanimada ku aadan soo qabashada robow waxa uu sheegay madaxa ugu sarreeya midooda africa amisom in aysan waxba kala soconin arrinta ku aadan soo qabashada mukhtaar robow caleh mansuur ayna dib u baari u doori doonaan arrinta la xiriirta soo qabashada mukhtaar robow waayahay awe si kooban marka waxaad iigu sheegtaa rabshadahan qabashadii robow ay ka dhasheen hadda robow xamar in lagu hayo baa la sheegayaa marka isagu xarigiisii iyo halka uu ku sugan yahay iyo xaaladiisa wax xooga ama warar laga helayo ma jiraan waa mahadsanta cumarow waa saa sheegtay robow muqdisho ayuu ku sugan yahay waxaana la keenay muddo haatan saddex maalin laga joogo khamiista ayaa lasoo qabtay mukhtaar row cali mansuur la keenay magaalada muqdisho isgalankii dambe maalinkaas ilaa haatan ma jirto laakiin halka uu joogo cid sheegi karto muqdisho uu kaga sugan yahay keliya waxaa la rumaysan yahay in muqdisho la keenay dowladdana ay shaacisay in row uu ka baxay qodobo dhowr ah oo lala gelay oo ay kamid ahaayeen inuu dhaleeciyo fikirka xagjirka iyo in uu faraha kala bao arrimaha la xiriira siyaasadda ka hor imaaneysa dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedyada dhiirar gelinaysaan arrimaha la xiriira argagixisada oo si cadna u sheego mowqifkiisa ku aadan in uu caddeeyo arrinta la xiriirta inuu ka baxay al-shabaab si sasnan u tanaasulo kadib dowladda federaalka soomaaliya waxa ay shaacisay inuu heli doono xorriyadiisa ha yeeshee row ilaa haatan ma jirto wax warra oo dhankiisa ku aadan arrintaasi ee la xiriirta waxaa sidoo kale dad badan ay isweydiinayaan oo ah in la kala saari laayay dowladda soomaaliya heshiiska ee la gashay row aduwa markii kow isu soo dhibay maxay u qaban weyday waa arrinta ku aadan in dowladda soomaaliya raalli ay ku ahayd musharaxnimadiisa wasaaradda amniga soomaaliya octoobar ayaa waxa ay soo saartay ee afar iyo tobankeedii war ay kaga hadlaysay musharaxnimada mukhtaar row cali mansuur in uusan ka qayb geli doonin doorashada koonfur galbeed soomaaliya taa wuxuu ka dambeeyey ilaa uu iska casilo madaxweynihii maamulka koonfur galbeed xilligaasi shir xasan sheekh aadan waxaa socday cadaadis ku aadan in mukhtaar row cali mansuur uusan ka qayb geli karin doorashada oo wasaaradda amnigana mowqifkeeda ay ku adkaysanaysay inkastoo row marnabo isaga uusan arrinkaas u hogaansamin uuna watay ololahiisa